إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu allaha qadaro aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah laba gaari oo ay wateen ciidamada baangaraaf ee uu maraykanku soo tababaray ayaa xalay qaraxyo lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose toban xarumood oo ay dowladda federaalka ah ku leedahay magaalada muqdisho ayaa xalay mar qura la wada weeraray bulshada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya tuugo dadka dhaca dharaar cad oo muqdisho ku sii badanaya yuhuudda iyo imaaraadka carabta ayaa shaaciyey inay yeelanayaan xiriir toos ah oo ka dhexeeya labadaas maamul dhaca ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan shacabka ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho xilli horey isbaarooyin badan ugu yiileen beesha cayr iyo jufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa diyo ku kala qaatay munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walaayadii islaamiga ah ee banaadir daraasad caafimaadoo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in koostada ay jidhka aadamaha u leedahay faa'iidooyin badan oo diyaargarooba warkaasoo fidsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan laba gaari oo ay wateen ciidamada baangaraaf ee uu soo tababaray maraykanka ayaa xalay qaraxyo lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in xalay kolonyo ka tirsan ciidamada baangaraaf ee uu soo tababaray maraykanka oo ku sii jeeday saldhigga ballidogle uu maraykanku degan yahay lala beegsaday qaraxyo laba gaari oo ka mida kolonyadaas ayaa lala helay qaraxyada waxaana lagu soo waramayaa in kolonyada ay u kala jabeen laba qayb qaybta hore ka jirtay gawaarida la qarxiye ayaa socodkooda sii watay halka kuwii ka dambeeyena ay dib u soo carareen baangaraaftii saarneed gawaarida la qarxiye ayaa la sheegay inay naqdeen dhimasho iyo dhaawac kuwa baangaraafta uu ku ugaarto maraykanka ayaa inta badan xiliyada habeenkii ah guureeya waxaana mar weliba ay la kulmaan qaraxyo iyo weeraro toos ah oo kaga imaada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose toban xarumood oo ay dowladda federaalka ah ku leedahay magaalada muqdisho ayaa xalay mar qura la wada weeraray magaalada muqdisho waxaa xalay mar qura laga wada maqlay qaraxyo badan oo ka kala dhacay degmooyin iyo sidoo kale xarumo ay dowladda federaalka ah ku leedahay magaalada muqdisho qaraxyadan ayaa waxaa lala egtay xarumo iyo sidoo kale saldhigyo uu leeyahay maamulka gobolka banaadir khasaaro culus ayaana dowladda federaalka ah ka soo gaaray afhayeenka maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka saalax xasan cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weeraradan ay mar qura wada dhaceen wuxuuna sidoo kale tilmaamay in argagaxu ku beeray
bamgacmeedyada caawa waxaa lagu tuuray xarumo gaaraya ilaa iyo toban oo ay ka mid yihiin haddii aan faahfaahin aan dheeria ku siiyo xarunta degmada dherkenley xarun degmada wadajir ee magaalada muqdisho xarunta degmada waaberi waaxda kordamac ee degmada dayniile waaxda sinai ee degmada bondere waaxda horseed ee degmada yaakshid sidoo kale xarunta degmada kaaraan iyo weliba waaxda nagele sida degmadaasi kaaraan waaxda calasoo dheere ee degmada shibis iyo maamulka egarasbaarle garasbaarley xarunta ay ku shaqeeyaan dhowrkaas xarumood oo guud ahaan gaaraya toban xarumood ayaa kooxaha waxay ku weerareen bamgacmeedyo waxaana ka dhashay dhaawacyo gaaraya ilaa iyo afar inta aan ilaa iyo hadda hayno waxay tahay xarunta garasbaarley oo laba qofood oo dhaawac ah iyo xarunta waaxda sinai oo sidoo kale laba qofood oo dhaawac ah runtii weerarkan dhacay waxa uu kusoo beegmay waqti aad moodo in ay isku waqti mas'uuliyiinta ahaayeen ilaa iyo hadda cid sheegatay ma jirto mas-uuliyadda qaraxyadan balse inta badan qaraxyada iyo weerarada tooska ah ee dowladda federaalka ah lala beegsado kana dhaca magaalada muqdisho waxaa sheegta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalada kula jirta dowladda federaalk oo la shaqaysa shisheeyaha dalka kusoo duulay weeraradan ayaa waxay kusoo aadayaan xili toddobaadkan gabagabada sii maraya ay magaalada muqdisho ka dhaceen ku dhowaad labaatan weerar oo dhammaantooda lagu beegsaday dowladda federaalka saraakiil askar iyo xubno sarena looga dilay bulshada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya tuugo dad ka dhaca dharaar cad oo muqdisho kusii badanaya abuubakar ayaa ka waramaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ku soo badanaya falalka la xidhiira ammaan darrada boobka iyo dhaca loo geysanayo dadka shacabka ah kuwaasoo la sheegay inay geysanayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimadda ayaa sheegaya in maalmahan ay aad u soo kordheen dad hubaysan islamarkaana beegsanaya dadka danyarta ah iyo hantidooda haddii aan ka hadlo magaalada muqdisho iyo antan waxaa ku soo korortay moobil dhicis weliba saa'id ah weliba micnaha waxaa u sii daran kuwa wato mootada labalugooleeda ah oo intaana mar degdeg kaaga qaato haddana luuqi rabaan ka sii bixi karaan haddana aan la qaban karin laakiin haddii ama qofka oo mooto sax lagooley watoo kale ama oo watoo kale baabuur qofkaas moogta waa la dabageli karaa ama waa la buursan karaa laakiin markii mootada labalugooleeda aa weliba horta aad u dhib badan micnaha markii la yidhahda dhaca taleefannada sidoo kale mid ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegaya in askartan dhaca geysanaya ee ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay si gaara u beegsanayaan dadka wata moobeelada isagoona sheegaya in arrintaasi ay ku dhacday qaar ka mid ah dad ay qaraabo yihiin marka dhibka magaalada ugu badanna waxaa waaye moobeellada iyo bajaajyada la dhacaayo dad badanoo aqaana xataa waa la dilay wax dilanna ma naqaano heebtooda ma garanayno waxaana aad looga dhacay moobeellada iyo waxaase sabab u ah waa la kulmaa dad la dhac walaashayaaba laga dhacaba oo anigii la joogto bajaadaa lay u dhici tira siligaan degganaayo aa iyadoo socota bistoolad lagu qabtay waa lagala qaatay habeen kale waxaa waay wiil abtuwa waxaa lagu dhacay macalin nuur famaysa isna sidoo kale meelaa loo istaagay bistooladaa lagu qabto waa laga qaatay marka boqolkiiba boqol waxaa aad u soo badanaya hadda dadka bistooladaha ku qadhaabta degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ayay si isku mid ah uga jiraan falalkan la xidhiira dhacaya boobka lagu hayo dadka rayidka ah mana jirto waxuu ilaa iyo haatan ka qabtay maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka dhammaan gobollada dalka qaybaha ay kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ayaa waxaa ka jira falal ammaan darro ah taasoo bulshada u horseedi karta dib u dhac iyo inay isaga guuraan magaalooyinka waaweyn ay duulaanka ku joogaan shisheeyaha dhaca ay ciidamada dowladda federaalku u geysanayaan shacabka ayaa sidoo kale kusoo badanaya magaalada muqdisho xilli horey isbaarooyin badan ay ugu yiileen cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya
suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka tirsan indheergaradka soomaaliyeed lana socday dhibaatooyinka lagala kulmay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxa uu ka waramay ayaa waxa uu ka warramay dhaca ka jira magaalada muqdisho iyo isbaarooyinka u yaala dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxa uu sheegay inay soo bateen dadka ka tirsan dowladda federaalka ah gaar ahaana wasaaradaha ee lacagaha ka doonaya isbaarooyinka taasina ay keentay in ciidamadii isbaarooyinka joogay badankood ay shacabka ku qamaamaan iyaga oo hubaysan islamarkaasina ay sii kordhiyaan dhacii awalba ay u geysan jireen wasaarad walba waxay la ku yeelatay inay dhaqaale ka heshay isbaarada meeshaa la dhigay sag gaaray samaysato dhaqaalaha u qaado intaas dhaqaalaha qaadaysa ee wax loo ogol yahay tobaniyada gaadhayso kumanaan kalaa kor saaran waxba looma ogola kuwa isbaarada looga diiy wax looga diiday wax ka heli waaye qori bay wataan cid ay baryahayaan ma jirto kan markuu malacagta ka qaaday isagana jidkaasuu sii gelaya moobeyl hadduu ku arkuu qaadanaya haddii maro fiican oo wadato ku furanaya wax alla waxay dhaafayaan lama arko marka isbaarooyinkaa badan ee wasaaraduhu ay nin weliba uu meesha dhaqaalo uu yimid ninkii qorbaha ka yimid kii wasaarad buu ka socdaa la yidhi kii maxay ciidan buu ka socda taliya ciidan buu ka socdaa la yidhi kii xildhibaan buu ka socdaa la yidhi niman marka ciidamahoo la samaystay oo nin weliba uu aniga hallay aqoonsado camal u samaystay yaad ummadii lagu fasaxay duushaarna uma hayaan marka in dadka lagu fasaxo oo nin weliba meesha uu ka soo gaaro ka gacmaysa saasaa keenaya wasaaradaha faramada badan ee wasaarad walba ay dhaqaalaha isbaarada ka rabto isbaarada in dadka ay kala gaari weyday in dadkii la gacmaysto marka sidaasay ku imanaysaa marka laga soo tago dowladda federaalka ciidamadeedu dhibaatada ay ummadda ku hayaan waxay magangelyo siisaa islamarkaasina ay shaqaalaysiisaa dembiilayaasha kale ee dadka shacabka ah dila islamarkaasina dhaca u geysta suldaan cabdiraxmaan ayaa ka warramaya sababta dowladda federaalka oo ay hoy ugu tahay islamarkaasina ay u difaacayso kuwa shacabka dhibaateeya iyagu dadkay rabaan weyaba dadkaasay baraama iyagu dadka ay rabaanba waxaa weye dadka dakanaysan een magaalada dhex mari karin een ummadda ku dhex noolaan karin bay rabaan nin ummadda dhex mari kara ma rabaan oo ummadda la dhaqmi karo oo wanaagsan oo salaada ilaahay tukado oo fiican oo ee, aan fisqiga iyo xaaraanta iyo waxaa ku dhex jira maba rabaan mid dhiig islaam qaba oo ama gabadh kufsaday ama dembiilaho dad dhacay ama dadka ay haysaan waxaasay u badi taarku salaad ah qamriye caba dadka ay haysaan ciidanka ka dhigaan baaba sidaa ah ma rabaanba nin iyaga nin toosan oo wanaagsan sidoodaba ciidankooda ka mid maaha mana doonaya waaba midkay u yaqaanaan waxoogaa nin yar ilka cadcad oo waxoogaa sunnac ka muuqan waa dadkay u yaqaanaan bacsan raaca iyo waa maxay ahayde waa hebelow iyo dadka wan wanaagsan ay ku sheegaan oo sida ay gaalada ay dadka ugu tilmaanto kale ay ugu tilmaamaan marka ninka ay iyagu rabaan waaba kaaba ee dadkii shacabka ahaana runtii maba haddee hubkii baaba laga dhigay dadkii hay-ad iyo hebelow iyo wasaarad iyo shirkad iyo nin shaksi ahoo dukaankiisa ilaashanayo waxaasoo dhan qori wax lagu arki karaaba ma jiro marar kala duwan ganacsato iyo odayaal ka tirsan reer muqdisho ayaa u tegay dowladda federaalka waxayna ka dalbadeen inay ciidamadeeda ka ceshato islamarkaasina tuugada ka difaacdo amaba ay u oggolaato hub iyagu ay isku difaacaan laakiinse arrimahaasi waxba kama dhaqangelin haddaba maxay tahay sababtu suldaan cabdiraxmaan ayaa ka jawaabaya ninkan een, dawladda aad ku sheegaysa askarigan uu soo diray ee shaatiga loo soo geliyey qoriga loo soo dhibay mushaar looma hayo ninkan haddii qori la siiyo hantida iskale ninkan wuu iska celinayaa ninkana biil looma hayo ee sha- lacag looma hayo ninkan inuu xoolihiisa cunaa loo diray arrin bilcagsi ah waaya marka ninka hadduu qori qaato dukaankiisa la hor fadhiisto ninkan markuu ku yimaado wuu iska celinayaa markuu xabad ku rida waa ku ridayaa laakiin looma rabo sidaa waxaa la rabaa in la dhaco hantidiisa la qaato oo meesha ku noolaada ninka ninka ninka waa lagu dul noolaynaya caawa intuu maanta oo dhan soo qaraato oo waxaaga soo dhaco soo wacso albaabka usoo fadhiisanaya caawa isagoo xaaraantiisa siyaarkiisa jaadkiisa wata ninkana gurigiiba u saaray oo meesha ugu jiraa haddii marka nimankan ganacsatada hub la siiyo oy xoolahooda iyo hantidooda kaga nabadgashadaan nimankaa burcadka ee waa waa waa iska celin lahayen laakiin looma ogola qoriba looma ogola qori haddii la siiyo nimankana iska celinaya haddii laga qori la siiyo nimanka iska celinaya nimankan xaggee mushaar looga helaya isbaarooyinka u yaala dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa sii badanaya waxaana ciidamadu ay dhac u geystaan gaadiidleyda iyo rakaabka intaba iyagoo hablahana kufsanaya yuhuudda iyo imaaraadka carabta ayaa sheeciyey inay yeelanayaan xiriir toos ah oo ka dhexeeya labadaas maamul salmaan axmed ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi ee sida aad la socoto habeenkii xalay dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in heshiis ay gaareen ee dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yahuudda kaas oo dhigaya in xiriirka u dhexeeya dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yahuudda si toos ah loo shaaciyo ee xiriir toos ah oo muuqdana ay yeeshaan waxaana go-aankaas iyo iclaamintaas lagu tilmaamay tallaabooyin sannado si hoosa usoo socday ee inkastoo ee bilooyinkii iyo sannadihii u dambeeyaba ay u muuqanayeen ee kuwa bannaanka iska yaala oo ay dadka oo idil sahdaalinayeen in maalin un ay dhici doonto in dowladda imaaraadka carabta ay si toosa ugu dhawaaqdo inay ee, heshiis la gaartay maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta ee filistiin dowladda maraykanka ayaa garwadayn ka ahayd heshiiskan sida la sheegay ee waxaana donald trump uu sheegay in tani ay tahay maalin weyn oo usoo hooyatay yahuudda iyo guud ahaan dadka ku nool caalamka sida uu hadalka u dhigay wuxuuna sheegay inuu filayo in maalmaha soo socdo dowlado horleh oo carbeed ay heshiis noocan oo kale ah la gaaraan ee maamulka yahuudda hadalka donald trump aad ayaa loo hadalhayaa oo warbaahinta oo idil waa ay qaadanayaan ee dadkuna waxay qiyaasayaan ee dowlado mucayan ah ee waxaana ka mid a ee dadka warbixinada qoray ee warbaahinta yahuudda oo sheegay in la filayo ee maalmaha soo socda in maamulka aalu sacuud iyo dowladda baxrayn ay noqdaan dowladaha soo labeeya dowladda imaaraadka carabta oo si toosa ugu dhawaaqi doona inay heshiis la gaareen ee maamulka yahuudda dowladda imaaraadka carabta mar ay ka hadashay heshiiska ay la gaartay maamulka yahuudda waxay sheegtay in tallaabadan ay ku doonayso siday hadalka u dhigtay in lagu hakiyo mashruuca maamulka yahuudda uu ku doonayo in daanta galbeed uu si toosa kula wareego hase yeeshee waxaa hadalka dowladda imaaraadka carabta si toosa u beeniyey ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu oo war uu soo saaray ku sheegay inaanay haba yaraatay heshiiska qayb ka ahayn qodobka dowladda imaaraadka carabta ay sheegayso hase ahaatee dadka wax taxliiliya oo falanqeeya waxay sheegayaan in hadalka dowladda imaaraadka carabta uu yahay mid ay ku doonayso inay isaga dejiso culayska iyo hadalhaynta uu keeni karo heshiiska ay la gaartay ee maamulka yahuudda maanta oo jimco ah waxaa dhici karta oo ay dad badan filayaan in dalal ka mida caalamka islaamka ay ka dhacaan dibadbaxyo looga soo horjeedo heshiiska ay gaareen ee dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda kooxaha filistiiniyiinta iyo guud ahaan muslimiinta filistiin waxay heshiiskan ee ku tilmaameen mid khiyaano ah islamarkaana khiyaano ku ah dhiigga dadka muslimiinta ee filistiiniyiinta ee maalin kasta daadanaya ee sidoo kale qadiyadda masjidka barakaysan ee al aqsa sidoo kalena uu yahay dhiirigelin la siinayo maamulka yuhuudda oo ah inuu sii wado ololaha uu ku doonayo inuu ku liqo guud ahaan dalka muslimka ee filistiin sidoo kalena uu ku dhibaateeyo dadka muslimiinta ee filistiin ee haatan dhibaateynayo wixii warar ah ee kusoo kordha qadiyadan barnaamijyada iyo wararka soo socda gaar ahaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah beelo soomaaliyeed oo diig ku kala qaatay munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ayaa dhagaystayaal idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan war ku saabsan wilaayadii islaamiga ah ee banaadir uu isku soo dhiibay askar ka tirsan dowladda federaalk waxaana soo jeedinaya maxamed ciise waxaa wilaayada islaamiga ah ee banaadir isku soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska dowladda federaalk sarkaalkan ayaa sheegay inuusan soo qaadan wax tababar ah wuxuuna ka waramay qaabka uu u galay magacaygu waa cabdi cabdiqaadir cabdulle waxaan ka tirsanaa waxaan ahdahdaydu waa labaatan jir waxaan ka tirsanaa isbitaalka xooga halkaasaan ka imid maasha allah maxau ahay waan soo jeeday hadda sarkaal boolis anigu wax tababar maana gelin lamber meelayn ahaan helay saasaan u galay oo meelayn ahaanaan u galay weliba tababar midna uma soo marin waxaan waxaan u diri lahay inay iskaga soo tagaan rajadaas ay ka toobad keenaan islaamkana ay soo raacaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay inay soo martay dhacdo murugo ah kadib markii walaalkiisa la dilay wuxuu xusay inuu dacweystay ninkii dilay walaalkii balse wax looga qaban waayey aniga nin yar askariyo yar ila dhashoo dhintay oo shacab ahay oo mootoola ah ayaa la dilay maadaama wixii dilayna la iisoo qabo ay saas daraaddeed aan lambarka u raadsaday aan u galay ninkii dilayna inaan raadsaday aan u galay ninka dilay waa aqeen askariguu ahay xilligaas oo wax darajo aan lahayn haddana xidig lou noqday xidigla booliisa uu noqday ma laga qaban dacwadeyda waxba lagama qaban markhaatiyaal goobjoog ahay oo markaas inuu dilay ninkaas caddaynaya ayaan keenay sideed sanaan lagu xukumo markhaatiyaasha aan keenay saddex sano ay ugu qaadatay intaasaan daba joogay magaciisa gurigiisa holbe kuwan murtadiinta dadka si xun bay ila dhaqmeen oo waayo aniga si xun baa hadda laila dhaqmay wax micnaha maaragtay sharci iyo micnaha meeshaan waa lagu gambadaa maahana sharci iyo midnana kama shaqeeyaan dadkana micnaha waa la iskala gooyaa maalin walba cadaaladna maba taalba sharci darre maahane ciidamada dowladda federaalk ayaa ku nool duruufo adag sida ay sheegeen kuwo badan oo kasoo goostay oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku soo dhiibay iyo kuwo gadood sameeyey oo warbaahinta la hadlay weli dhegaystayaal waxaan idiin soo wadnaa munaasabad ka dhacday galgaduud oo ay diig ku kala qaateen beelo soomaaliyeed balse markaan waxaad ku soo dhowaataan daraasad caafimaad oo lagu ogaaday in koostada ay faa'iido badan u leedahay jirka aadanaha waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
koostadu waa cagaar la karsado oo cunno ahaan loo cuno waxaa afka ingiliishka lagu dhahaa sbainaj waxaa la rumaysan yahay in asalkeeda ay ka soo jeedo dalka iiraan laakiin meelo badan ayay dunida gaartay oo hadda laga isticmaalaa maxay koostadu ka kooban tahay nafaqo ahaan koostadu waxaa aad uga buuxa maadooyinka naysin zinki borotiin fitamin a c e k thymin fitamin b sigis kalsiyam birta airon magnesiyam botasiyam kober waxaa ku yar dufanka iyo kolestaroolka waa qudaar kulansatay nafaqo kala duwan oo jidhka qaybihiisa kala duwan wax u tarto waxaa kaloo ku badan maadada sunta jidhka ka saarta ee antioxidantis waxaa kaloo ku jira maadada folite taasoo la aaminsan yahay inay caafimaad u leedahay wadnaha iyo xididada maadada magnesiyamka ee ku jirta cagaarka koostada waxay ka qayb qaadataa kontaroolista cadaadiska dhiigga balood brayshar diraasad la sameeyey dhowaantan waxaa lagu soo daabacay in koostadu ay kobciso xusuusta shaqada maskaxda iyo foojignaanta koostadu waxay u roon tahay dheefshiidka waxay ka hortagtaa calool fadhiga waxay kaloo u roon tahay dadka qaba gaaska iyo alserka sidee loo kariyaa waa in koostada lagu uumiyaa biyo ee lama kariyo haddii la kariyo waxaa ka dhinta nafaqada ay xambaarsan tahay markii la uumiyo dhacaanka ay dhashana lama daadiyo oo koostada ayaa suugo looga dhigtaa si aysan kuu dhaafin nafaqooyinka ay xambaarsan tahay ka fogow isticmaalka koostada gasacaysan ama lasoo warshadeeyey haddii aad heli karto iyadoo fareesh ah taas ayaa nafaqo badan kana fog halista maadooyinka iyo sunta lagu buufiyo beeraha ama daawooyinka lagu xifdiyo cunnada oo warshadaha ay ku soo daraan waxaa carruurta la siin karaa koostada markii ay toban bilood gaaraan sida ay ku taliyaan dhaqaatiirta carruurta
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan beesha cayr iyo jufa ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa diiw ku kala qaatay munaasabad ka dhacday magaalada ceel buurar ee gobolka galgaduud konton kun oo dollar ayaa waxa ay beesha ceyr ku wareejisay jufada maqaalsame oo ka tirsan beesha duduble islamarkaana degta qaybo ka mid a walaayada islaamiga ah ee galgaduud haddaba diidan ay kala qaateen iyo waxay ku saabsaneyd waxaa si wada jir ah uga waramaya islamarkaana soo dhaweynaya nabadoonnada jufada diyada qaadatay iyo sidoo kale beesha ceyr ee diyada wareejisay bismillaahi raxmaan raxiim ilaah baa mahadsan shaqaaqo ka dhacday meesha la yidhaha taragaduud oo walaalaha reer maxamed reer maqlisame iyo walaalaha cayrbari ka dhex dhacday annagoo ah cayrbari arrintii meeshaa ka dhacday walaayadaa nagu soo baxday ciidankii baa la kala qaaday markii ciidankii la kala qaaday waxaa la galay xuquuqdii dhibkii dhimashadii meeshaa ka dhacay walaalaha reer maqlisame waxay yeesheen afar nin iyo gabar goobtaa waxaan ku bixinnay shan kun oo lacaga oo duug ah waa fayskii koowaad mar labaad waxaan keennay lixdan kun iyo shan boqol waa markii labaad mar saddexaad waxaan keennay oo maanta ah konton kun aan keennay walaayada islaamiga ah ku-ilaantaa ku mahadsan waxaan leenahay walaalaha reer maqlisame walaalayaalo soo dhowaada raalli ahaada arrintii meeshaas ka dhacda waa ka daawownay waa isdhex degaynaa waa derisna waa nahay walaalana waa nahay saasaan leenahay soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wanaaggaasna waxaa lagu helay walaayada islaamigaa shareecadda xukunka ilaahay soo dejiyo ee kitaabka ilaahaya oo lagu kala xukuntamay sidaasaa lagu helay ilaahaana ku mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi araxmaan araxiim waxaa meeshan aan maaragtay mahadnaq weyn u celinaynaa ilaahay macbuudahay oon abuuray qaas ahaan waxaan mataqaanaa haddana u mahad celaynaa walaayada ummadaha xoogaay shaqaaqadu ka dhex dhacday isu taagtay oo sharciga diinta islaamka ku maamushay meeshaas marka wixii xoogahay dhimashahayoo ka dhacay sida ninka la yidhaahdo cagamadow u sheegay ayaa maaragtay heer maqlisame xoolahaas u qaateen shan kun oo meel ah iyo lixdan iyo shan boqol oo meel ah iyo maanta oo konton kun ah iyagana xaggooda waxaa maaragtay la wareegtay afar nin oo mataqaanaa oo maaragtay gacanta maqlisamaha xaggooda loo dayey oo ku dhimatay ayaga waa loo tasliimay oo maqlisama waa siiyey qoladan ayaga xaggoodaah maaragta xoogaa waxa laga yar gurbinayey marka sidaas ayaa maaragtay xoolihii maaragtay shantaas kun iyo lixdan iyo shan boqol ilaa maantoo kontona ayaa la kala qaatay ilaahay weynaay oo waaxidahay ayaan u mahad celaynaynaa oo inaan maaragta kutubkiisa ku dhaqanno nagu mataqaanaa nagu ilhaameeyey wixii dhibana allaha naga maslaxo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wilaayaadka islaamiga ah mar weliba waxaa ka dhaca munaasabada kuwa la mid ah kuwaasoo ay diib ku kala qaadanayaan beelo soomaaliyeed oo walaalo ah warkii subaxe dhegaystayaal saakaad kala socoteen idaacadda alfurqoonna waa inaga intaa